ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen dibadbaxyo maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee somalilan oo ay soo qabanqaabiyeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka dibadbaxyada oo ay mucaaradku qabanqaabinayeen muddo ayaa mucaaradku ay ku dalbanayaan in doorashada somalilan lagu qabto wakhtigeedii bisha noofembar intay banaanbaxyadu socdeen waxaa go-naa khadkii internetka ee somalilan wariya v oda khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan goordhoweyd hargeysa kasoo diray
allahu naxariistee wararka ilaa iminka la helaya ayaa ay xaqiijiyeen laba qof ay ku dhinteen mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo ka mida magaalooyinka waaweyn ee somalilan gaar ahaana dhinaca bari ee magaalada hargeysa iyo magaalada ceergaabo oo lay xaqiijiyey in labadaa qof ay ku dhinteen banaanbaxyadaasi xaafadda new hargeysa ee magaalada hargeysa ayaa lay sheegay cisbitaal ku yaalla oo gaar loo leeyahay in la keenay hal qof oo dhallinyaro ah meydkiisa sidoo kale magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa lay xaqiijiyey in hal qof uu ku dhintay banaanbixii saaga halkaasi ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer oo iyadana banaanbuxu uu ka dhacay ayaa la sheegay ilaa iyo iminka inay jiraan dad ku dhaawacmay iyadoo sidoo kale shil baabuur oo laba baabuur oo booliska ka mid a oo isku dhacay magaalada burco ay geysteen khasaare dhinaca ciidanka booliska ah sida lay xaqiijiyey inta badan magaalada hargeysa ayaa caadi ganacsigeeda iyo shaqooyinkeeduba ay u socdeen tan iyo saaka marka laga reebo qaybo ka mida dhinaca bari ee magaalada hargeysa oo ay ku taallo xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ah ee waddani halkaasi oo madaxda iyo taageerayaasha mucaaridku ay isugu tegeen kadib markii ciidamada booliisku ay xidheen jidadka kale ee faras magaalaha hargeysa soo gala xidhiidhaan la sameeyey wasiirada arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed iyo warfaafinta salebaan yuusuf cali koore ayaana ii suuro gelin iyadoo telefoonnada gacanta aanay ka jawaabayn mas-uuliyiintaasi geesta kale taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan oo isagana aan la xidhiidhay ayaan ka jawaabin telefoonkiisa gacanta ilaa iyo iminka ma jirto cid rasmi ahaan u xaqiijin karta khasaaraha nafeed ee ka dhashay rasmi ahaan bannaanbaxyada ka dhacay magaalooyinka qaar waxaase la xaqiijiyey in sidoo kale ay jiraan dad ku dhaawacmay bannaanbaxyadaasi waxaana xogahan ka helaya magaalada burco ay sheegayaan in qof dumar ah dhaawaceedu uu aad u culus yahay oo ka mid ah dadkii saaka bannaanbaxa magaalada burco ku dhaawacmay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka ah oo iyagana dhinacooda aan la xidhiidhay ayaan ka jawaabin telefoonka gacanta gaar ahaana guddoomiyaha xisbiga mucaaridka uxdi jina faysal calwaraabe iyada oo mas-uuliyiinta xisbiga waddani sida musharaxa jegada madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo guddoomiyaha xisbigaasi xise cali xaaji xasan iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka uxdin jina faysal cali waraabe ay banaanbaxa ka hor la hadleen taageerayaashooda iyagoo u sheegay in banaanbaxaasi ay sameeyeen uu yahay mid ay xaq u leeyiin sida ay hadalka u dhigeen ereyada ay ku dhawaaqayeen ayaa waxaa ka mid ahaa iyaga iyo taageerayaashooduba doorasho ilaa iyo iminka ma jirto cid saadaalin karta ama og khasaaraha rasmiga ah ee bannaanbaxayadan saaka ka dhashay khadar maxamed cakulle v o a hargeysa